Degmada Ceelbardey ee gobolka Bakool ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay amniga. Waxaa kulanka goobjoog ahaa Wasiirka Wasaaradda Amniga Koonfur Galbeed wax garad iyo saraakiil ciidan. Wasiirka Wasaaradda Amniga Koonfur Galbeed Xasan Cabduqaadir Maxamed ayaa sheegay inay muhiim tahay wada shaqaynta bulshada iyo laamaha ammaanka.
waa ku mahadsantihiin marka soo dhoweynta guud ahaan maamulka iyo shacabka degmada ceelbirda innagoo aan kala qaadayn ujeedka safarkeennii guud ahaan waxaan salaan idinkaga wadaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis oo runtii gobolka bakool le ku sugan hadda degmada xudur ku sugan degmadan eelberdana degmooyinkii uu aadka u jeclaa uu soo booqan jiray oo intaasoo mashaariicii ka dhagax dhigay ay ka mid tahay safarkeena waa safar shaqo caadi ah oo aan degmooyinka ku booqanaynay oo xaaladaha guud aan u kuurgalaynay hadday ahaan lahayd amniga iyo hadday ahaan lahayd nolosha iyo haddii aan ay ahaan lahayd mashaariicda dowladda ka wado degmooyinka say u socdaan iyo xaaladahaas intaasuu safarkeenu isugu jiraa ayaga naftirkooday bal in wixii taladiina ah la dhegaysto xaaladihii guud oo amniga la iska waraysto wixii tilmaamo ahna aan bixinno Qaar ka mid ah waxgaradka degmada Ceelbardey ayaa soo dhaweeyay kulankan.
koonfur galbeedna waxaana way qabatay waxna waa u dhiman yihiin wax fara badan bay qabatay oo wax ma qaban lama dhihi karo wax badanna waa u dhiman yihiin sababta hoolkan hadda aan dhex fadhinaba koonfurda galbeed faldhigeedu ku dhismay mashaariic way jirtaa way socotaa xagga biyahaba ha u badnaadaane baahida ugu badana ceelbada ay qabi jirtana xagga biyaha ah dhaam hadda wuu socdaa dhaam kalena wuu naga halaabay waxaan rabnaa qoradii dhaamkaas waday in lagu soo celiyo marka wisir soo dhowow magaaladu waa magaaladaadii nina kaama laha magaaladu xagga mashaariicda madaxweynaha baan oga mandaqaynaa xagga mashaariicda waa ka fiican san ceel meeqa ceel riig baa ka qoda hadalka waxba yaanan badinin koonfur galbeed way mahadsantaha waxay qaban kulankan ayaa daba socda kulamo dhowr ah oo wasaaradda amniga koonfur galbeed ay ku qabatay degmooyinka tirsan koonfur galbeed